barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixdii iyo barkii aruurnimo xilliga washington d c waana maalin khamiisa toddoba iyo tobanka oktoobar sanadkan waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijka dhallinyarada maanta qaar ka mid ah ardayda gobolka awdal oo deeq waxbarasho jaamacadeed ah ka helay dalka etoobiya
aad iyo aad baan u faraxsanahay shucuurtadii ma soo koobi karo sababtoo ah waxaan helay deeq waxbarasho bilaasha oo mataqaanay bixinaysay dalkan jaarkeenna ee etoobiya aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa waalidiintaydii macallimiintii mataqaanay madaxda degmada
waxaa kale oo aad maqli doontaan tartanka ciyaaraha dhallinyada gobolka sool ee ka socda magaalada laascaanood oo galay werigii labaad heesahaan idin haynana waxaa ka mid a
yaa salaama dabcigeeda ayaan doorin waayey dahab iluul markii aan ku daaqay ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida
elija cummings oo ahaa mudane ka tirsan koongareeska dalkan maraykanka islamarkaana xubin muhiima ka ahaa baaritaanka socda ee golaha wakiilada ah ayaa dhintay isagoo da'diisu ahayd lixdan iyo siddeed sano xafiiskiisa ayaa bayaan uu soo saaray khamiistan waxa uu ku sheegay in cummings uu u dhintay dhibaatooyin la xiriira caqabado caafimaad oo muddo dheer haystay waxa uu sheegay wargeyska the baltimore sun dabayaaqadii bishii sebteembar in uu soo kabanayo kadib markii uu maray daweyn caafimaad islamarkaana uu qorshaynayo in uu joogo magaalada tan washington d c markauu koongareesku dib ugu soo laabto fadhigooda toddobaadkan coming oo ahaa nin ka soo jeeda magaalada baltimore gobolka maryland ayaa waxa uu ahaan jiray guddoomiyaha guddiga kormeerka ee aqalka iyo guddiga dib u habaynta dowladda oo ka mid ah tallaabooyinka muhiimka ah ee uu qaadayo baaritaanka lagu hayo madaxweyne donald trump
soddon iyo shan qof oo ajaaniba ayaa geeriyootay afar kalena way dhaawacmeen kadib markii bas ay saaraayeen uu ku dhacay baabuur kaleeto meel u dhow magaalada barakeysan ee madiina sida ay maanta oo khamiisa ay sheegtay warbaahinta dalka sacuudi arabiya shilkani ayaa dhacay habeenkii arbacadii sida uu sheegay afhayeenka booliiska ee magaalada madiina oo ay soo xigato wakaaladda wararka ee sacuudiga ee s b a dadka ku dhintay shirka ayaa ahaa carab iyo dad ka yimid asia oo markaasi ka safrayay madiina una socday maka si ay cimro u soo gutaan sida ay sheegtay warbaahinta dowladda oo muujisay sawirada baska oo holcaya wakaaladda wararka ee sacuudiga ayaa sheegtay in dadka dhaawacmay la geeyo cusbitaalka alxamna iyadoo mas-uuliinta ay bilaabeen baaritaan la xiriira shirka wargeeska okas ee sacuudiga arabiya ka soo baxa ayaa sheegay in dhibanayaasha ay ahaayeen ajaanib ku nool sacuudiga barsaabka gobolka madiina amiir faysal bin salmaan ayaa tacsi u diray ehelada dhibanayaasha lama sheegin dalalka ay u kala dhasheen dhibanayaasha balse ra-iisul wasaaraha dalkaasi indiya narendra modi ayaa sidoo kaleeto tacsi ka diray shilkaasi
dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan qaar ka mid a ardayda dugsiyada sare dhammaysatay ee gobolka awdal ayaa deeqa waxbarasho oo bilaasha waxay ka heleen jaamacada ku yaala dalka etoobiya ardaydaasi oo gaaraya ilaa iyo sagaal ayaa dareenkooda iyo siday u arkaana deeqda waxay uga warameen waryaha v o ed ee boorama haashim sheekh cumar good anigu magacayga ku bilaabaya waxaa la dhahdaa cabdiraxmaan axmed cismaan jibriil oo moogta ka baxay dugsiga sare ee sheekh cumar good secondary school degmada dila gaar ahaan gobolka awdal oo ka tirsan somalilan runtii maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay shucuurtadii ma soo koobi karo sababtoo ah waxaan helay oon moogtahay aan jaanis u helan moogtahay aan helay deeq waxbarasho bilaasha oo mataqaanay bixinaysay dalkan jaarkeena ee etoobiya aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa waalidiinteydii macalimiintii mataqaanay madaxda degmada madaxda somalilan weliba gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ee somalilan intee arday oo dugsigan dhiganaysay ayaa deeqda waxbarasho ee etoobiya lagu tegaya aad ku hesheen waxaanu ku helnay toban arday oo moogtahay mid uu iska daayey laakiin sagaal aan eega ku tegano meesha aad tegayso iyo jaamacadda aad gelayso ma lagu sii sheegay miy weli nooma sheegin laakiin waan filayaa ayaamaha soo socda inu noo sheego adigu adoo magacaaga ku bilaabaya deeqda waxbarasho ee etoobiya aad u tegaysaan dugsigiinani sagaalka xubnood aad ka tegaysaan seed oo aragtaadu
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud cabdulaahi xasan waxaan ku faraxsanahay deeqda waxbarasho ee dalka etoobiya horta marka horese waxaan mahad celinayaa wasaaradda imtixaanaadka waxaan loo soo koobi karo farxaddayda waayo marka horeyse waxaan salaamayaa waalidkii igu soo tabacay waxaan ku wada jirnaa laba walaalaa walaashay roodo cabdilaahi xasan iyo ano maxamuud cabdilaahi xasana reerku may awoodayn dee inay laba qof ka wada bixiyaan saa darteed labadeydii maadaama aan wada helnay aad iyo aad farxaddayda lama soo koobi karo waxaana mahad gaara u celinayaa madaxweynaha mudane muuse biixi cabdi aniyo walaashay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ay somalilan ay noogu deeqaan inay nageynayaan dalka etoobiya annagoo waxbarasho ugu tegayna
magacayga kubila ismaaciil cabdilaahi dayib runtii horta maanta shucuurtayda lama soo koobi karo aad iyo aad baan u faraxsanahay waayo waxaan deeq waxbarasho oo bilaasho waddankaanu jaarka nahay ee dalka etoobiya marka horta shucuurteeda wallaahi aad iyo aad baan u faraxsanay maanta oo ay tahay bishu afartonkii bishii tobanaad oo xalfid sabuutin ahna nugu qabtay degmada dila halkan waxaa idin joogtaa gabadha keliya ee ka mida ardaydan deeqda waxbarasho ka heshay ee dugsiga sare ee magaaladan dila adoo magacaaga ku bilaabi doona seed u aragtaa deeqda waxbarasho ee aad laga helay etoobiya ee aad ka mid noqotay ardayda tegaysa jaamacadaha etoobiya wax ku soo baran doontaa marka hore waxaan leeyahay magacaygu waa roode cabdilaahi xasan waxaanan salaamayaa oon hambalyo u diraya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi mar labaad waxaan faraxsanahay aad ilaad baan faraxsanahay waan deeqda waxbarasheen etoobiya ka helay
inaad maxay soo barataad jecesha caafimaadna soo bartaan jecelaha caafimaadka jecesha caafimaadkaas jecelaha inaan soo barto waxaa kaloo iyaguna halkan ku sugan ardaydii kale adoo magaciina ku bilaabi doona siaad u aragtaan deeqda waxbarasho ee aad ka hesheen waddankaasi etoobiya ee aad ka mid noqoteen ardayda deeqda waxbarasho ka helay waddankan etoobiya maadaama aad u diyaargaroobaysaan iminka aan babixin siaad u aragtaan horta magacayga marka koowaad ku bilaabaya waxaana cabdiraxmaan maxmed cabdi bile oo ku magacdheer cabdiraxmaan u k waxaan aad ugu faraxsanahay maanta shucuurteydu aad ay ugu faraxsan tahay maadaama aan kahali dalka jaarka nahay etoobiya scolar scolarkaasoo aad iyo aad fiican oo u qiimo badan waxaan aad iyo aad halkan hambalyo ugu dirayaa mudane madaxweynaha muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan ismaaciil saylici waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan dalkayga iyo dalkayga iyo dadkayga aad wax ugu soo barto inshaalla waxaan rajeynayaa guul mar kasta magacaygu marka hore wax weyaan ayaa le maxamuud cabdi anigoo ka mida ardayda deeqda waxbarashada ka heshay gobolka etoobiya jaarka nahay anigoo ka baxay dugsiga sare sheekh cumar good secondary school ahna ardaydii sanadka ugu saleysay gobolka awdal labada kun iyo shan iyo tobankii markaan ka baxnay fasalka sideedaadna waxaan ahaa ardaygii koowaad ee ugu sarreeyey gobolka oo dhan taas oo yadnaysa maxadeanaan afartii sane ee secondariga aan bilaash ku dhigto oo aan kaalinta koowaad ku guuleysan jiray mar kasta tanna iminka jaamacadda insha allah yadna bilaasha waxaan rajayn doonaa yadna kaalmaha laxadlaan ka qaadan doono waxaan dhammaan mahad iskale somalilan uu hogaaminaya mudan muuse biixi cabdi shucuurteedana maanta aad iyo aad bay u fiican tahay waxaanan rajaynayaa insha allah inaan soo baran doono jaamacaddan tagaya caafimaad iyo sidaan fakaltiyadan qortay ahaayeen insha allah waxaan dadkayga u qaban doonaa dalkaygaba kuwaas waxay ka mid ahaayeen qaar ka mid a ardayda sanadkan deeqda waxbarasho ka heshay dalka etoobiya oo ka anbabaxayey mid ka mida degmooyinka gobolka awdal gaar ahaan degmada dila xashim sheekh cumar good v o e boorama
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada haatanna balan ku nasanno heesta dahab iyo luul cusmaan xaaji mungane cusmaaneto ayaa qaaday
ninba dantiisa dadow looma diraayo waa tahay heestaasi macaan waxaa ku luuqeynayay dahab iyo luul ayay ahayd cusmaan xaaji mungaane cusmaaneeto weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada tan washington magaalada laascanoodna waxaa weli ka socda tartanka ciyaaraha dhallinyarada ee gobolka sool tartankan oo ay ka qaybgalayaan lix iyo toban koox oo ka tirsan gobolka ayaa waxa uu hadda galay wareega labaad iskuduwaha wasaaradda cayaaraha iyo dhallinyarada gobolka sool fu-aad axmed cali ayaa sidau tartanka u socda waxa uu uga waramay wariyaha v o eda ee laascaanood cabdikariim malool
runtii aad iyo aad baad umahadsan tahay adiga iyo baxda v o a ciyaarihii meel fiican bay marayaan waxaynu ognahay lix iyo toban kooxood ayaanu ku bilownay oo heer gobol ah gobolka sool kana dhisan degmada laascaanood lix iyo tobankii waxaa la galay hadda wareegii labaad baa gabagaboobay waxaa la gelayaa lugtii saddexaad ciyaaruhu waxayna noqonayaan hadda kadib kuwo knock out stages u gudba amaba isreereeb toosa ilaa hadda runtii waxaa ciyaar walba tabinayay tifiyada soomaalida oo afka somalia ku ada khaasatan tv-ga home cable oo si life ah ayaa looga daawanayay dalka iyo dibaddiisaba waxaynu wada ognahay inay ciyaarahani runtii xambaarsan yihiin horumar waxaynu ognahay in dhalinyaradii tahriibka iyo runtii rabtay inay dalka ka tagaan in ay keentay himilo ay dalka ku joogaan markaad qiimaysaan dhallinyarada kubadda magaalada laascaanood guud ahaan gobolka sool hoosu dhac baa markii hore ku jiray wallaahi horta tartanka waxaa ka qaybgalaya ka qaybgalay shan boqol labaatan iyo sideed ciyaartoy oo aan u samaynay kaadharhkii i d kaarhkii kaarhkii aqoonsiga ee tartanka ay kaga qaybgeli lahaayeen runtii de halkaa waxaad ka arkaysaa ciyaartoy aada u tiro badan inay ciyaarayaan sidoo kale garoonka maalin dheeli waa lasoo buux dhaafiyaa estimation ilaa kun laba kun saddex kun ciyaaraha kulul ayay noqotaa oo qof ayaa kasoo qaybgala usoo daawasho taga inta dunida ka daawanmasana runtii aad bay u badan yihiin waxaa halkaa markaa ka cad in hamigii aanu lahayn ahayd in dhalinyarada dalka dee lagu dhiirigeliyo in aanu hadafka gaadhnay oo dhalinyaro badan oo ka baxaysay dalka dibaddeeda ay jeclaysteen inay joogeen sidoo kale gobolada soomaalidu degto o dhan waa laga wada yimi oo waxaynu ognahay dad badan in ay hadda gobolka ku sugan yihiin oo ciyaaraha si toosa u daawada marka la bilaabayo dee ciyaaraha oo kale waxay u baahan yihiin dadaal fara badan kharash aadu badan baa ku baxaya ciyaaryahaanada laftigooda waxay u baahan yihiin in waxyaabo badan lagala taliyo ka wasaarad ahaan waxyaaba aad ugu talagasheen oo kale wallaahi horta annaga waxaan ugu talagalnay markii ugu horreysay waxaanu bilownay diyaargarow in kooxaha gobolka lasoo dhiso muddo sanad ah ayaanu wadnay kooxaha in shuruudihii iyo sharciyadii o dhan aan u dhammaystirno wasaarad ahaan siyaasadda dhalinyarada ayaa ah mar kasta in dhalinyarada la badbaadiyo oo dee ciyaarahan oo kale loo qabto gobolkanna runtii wuxuu ku jiraa gobolada soomaalidu de ay degto gobolada aanu ku tuhmano in sportska runtii lagu horumariyo xukuumad ahaanna runtii way naga go-an tahay in aanu ka midha dhalino in gobolka sool oo dee sportska caan ku ahaa taariikhna u lahaa in kor loo qaado oo noqdo gobolka runtii ugu horeeya waxyaabaha aanu kusoo kordhina kale waxaa ka mid a v a r oo ah far oo ah video assistant referigii oo si life ah wareegyada dambe looga arki doono sidoo kale de adigu waxaad ka mid ahayd dhallinyarada aqooyahanada ee qurbaha ka soo noqday si ay aqoontaasi dhallinyarada uga faa'iideeyaan bal ka waran khibraddii aad kala timid qurbaha iyo maadaamaad hadda tahay usuduwaha wasaaradda ciyaaraha gobolka sool wallaahi horta dee qof waliba wuxuu soo bartay uunbuu jecel yahay inuu qabto aniga markii hore backgroundkay waxay ahayd sport management degree oo aan kasoo qaatay dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada manchester muddo dheerna waxaan kusoo jiray inaan kasoo shaqeeyo arrimaha sportska waxaana ka ahaa xulaa amaba coach tababare da'yarta kooxda academiga ee manchester city kolley khibradihii aan kasoo qaatay dalalka qurbaha ah uunbaan halkana la imi marka la eego sportskuna dee dunidao dhan waa isku mid inta badan waxaa kala xadido keliya waa duruufo oo dalalka qaar aan u saamixin in horumarada ka gaadhno laakiin waxaa alxamdulilah ah maanta oo ilaahay looga mahadnaqayaa dee mar haddaanu bilaabano systemkii v a r far oo aan wareegyada soo socda hadda ku tijaabin doono runtiina noqonaysa markii ugu horeysay ee somalilan amaba geyga soomaalidao dhanba aniraaxda sistamkan oo kale laga tabiyo runtii waa arin weyn waxaan u mahadnaqayaa allah subxaana watacaala marka labaad wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan oo runtii isagu mar kasta dhiirigelinta tartankan goboladan weliba khaasatan bariga runtii xoog usii saaray sidii hore loogu soo qaadi lahaa dhallinyaradu markay ciyaarayso waxyaabo fara badan bay marka hore ka caban jireen oo ay ka mid tahay khilaafaadka dhexdooda bal ka waran dhanka sharciyada siday ula qabsadeen iyo inay marka laga badiyo ay ku qancaan oo kale wallaahi dee maanta horta isboortigii wuxuu marayaa horumar waxaynu arkaynaa ama aynu si life uga daawananaa tviyada ka wasaarad ahaan markaa waxaanu qaadanay siyaasadda odhanaysa in garsoorayaasha gobolka sool oo kale loo diro gobolka togdheer kuwa maroodi jeex ama awdal oo kale loo soo diro gobolka sool kuwa saaxil oo kale loo diro burco qaybiyo laisweydaariyo markaa runtii taas waxaa yaraysay khilaafyo badan ugu dambeyn waxaynu u jeednaa garoonka runtii cabdi bila cabdi dee galab kasta marka laga rawaxayo kumanaan gabdha iyo wiilala ayaa si nabadgelyaa uga baxa garoonka oo si runtii waxaad moodaa jawi isdhexgal dhallinyarada dalku waad og tahay oo cabdikariin dee ma haystaan gooba ay iskugu yimaadaan
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacadda duhurnimo aan ku bilownay ururka kooxaha heerka koowaad ee dalka sbain ee loo yaqaano laliga ayaa weydiistay xiriirka kubadda cagta dalkaas in ciyaarta loo yaqaano el kalasiko ee lix iyo labaatanka bishan dhex mari doonta kooxaha barcelona iyo real madrid in laga soo wareejiyo garoonka kooxda barcelona ee camnu loona soo wareejiyo garoonka kooxda real madrid ee bernabu ee magaalada madrid laliga ayaa codsigan ku sababeeyey cabsi laga qabo in garoonka camnu ee magaalada barcelona ay ka dhacaan rabshado ku salaysan isir arrintan ayaa ka dambeysay ka gadaal markii ay magaalada barcelona isniintii ka bilowdeen banaanbaxyo looga soo horjeedo xarigga sagaal nin oo ka tirsan hogaamiyeyaasha gobolka gooni egosadka rabe ee kataloniya ee dalka sbain barcelona ayaa diiday sida ay sheegeen warbaahinta codsiga kaga yimid laliga waxaana ay u badan tahay in kulanka uu u dhici doono sidii markii hore loo qorsheeyey real madrid ayaa weli ka aamusan arrintani taageerayaasha barcelona ee sbain ayaa u badan kuwa reer kataloniya ee u ololeeya inay ka go'aan sbain inteeda kale halka real madrid oo ka dhisan caasimadda ay taageerayaasheedu yihiin inta badan wadaniyeen booliska dalka bulgariya ayaa aqoonsaday shan iyo toban ka mid ah taageerayaal tiro badnaa oo toddobaadkii aanu ka soo gudubnay cunsuriyeyn kula dhaqaaqay qaar ka mid ah ciyaartooyda madowga ah ee xulka qaranka dalka ingiriiska ciyaar dhex martay xulalka england iyo bulgariya toddobaadkii aanu ka soo gudubnay booliiska waxa ay sheegeen in ay xidheen lix ka mid ah shan iyo tobanka nin ay aqoonsadeen sagaal ka mid ah ayaa baaritaan ku socda saddex ka mid ah sagaalkaasi ayay booliisku sheegeen inay aada u doonayaan ciyaartaas oo ay ingiriisku ku badiyaan lix iyo eber islamarkaana ay ugu soo baxeen ciyaaraha qaramada yurub ee labada kun iyo labaatanka kana dhacday magaalada sofiya ee caasimadda bulgariya ayaa laba jeer la istaajiyey intii ay socotay mid ka mid ah labada jeer ee ciyaarta la joojiyey ayaa waxaa loo hakiyey cay iyo cunsuriyeyn taageerayaasha bulgariya ay kula kaceen ciyaartooyda madowga ah ee xulka england gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta bulgariya ayaa talaadadii iscasilay tababaraha kooxda qaranka bulgariya ayaa isna cudurdaar bixiyey inkastoo markii hore uu sheegay inaanu maqlin wax la xidhiira cunsurinimo lagula dhaqaaqay ciyaartooyda ingiriiska wararka talyaaniga waxaa ka mid ah weeraryahanka kooxda yuventus mario manzukij ayaa la sheegay inuu heshiis la gaaray kooxda milan islamarkaana ay u badan tahay inuu ku biiro bisha januari marka uu furmo suuqa kale iibsiga ee ciyaartooyda laacibkan ayaa heshiiskiisa uu dhammaan doonaa waxaana saddex iyo soddon sano jirkan u dhashay dalka karweshia sidoo kale doonaya kooxaha manchester united iyo inter milan laakiin waxaa la sheegay in uu meel hadda u yaallo heshiis uu la galay maamulka milan waxaana wararka ka soo baxaya talyaaniga ay sheegayaan in heshiiskan uu ku qanciyey boban oo ka mid ah maamulka sare ee milan horeyn ugu soo ciyaaray kooxda ac milan iyo xulka karweshiya oo ay ka soo wada jeedaan hal wadan oo ah wadankaasi karweshiya milan waxa ay ka mid tahay kooxaha ugu gooldhaliska yaraa xilli ciyaareedkan horyaalka seriya aada waxaana ay doonaysaa inay hesho weeraryahan khibrad leh ugu dambeyntiina laacibka khadka dhexe uga ciyaara kooxda manchester united paul bogba ayaa la sheegay inaanu safan doonin ciyaarta adag ee ay kooxdiisa manchester united axadda la ciyaari doonto kooxda liverpool xidigan u dhashay dalka faransiiska ayaa ka dhaawacan cagta waxaana tan iyo bishii agost uu saftay ku- ilaa iyo laba kulan oo keliya manchester united ayaa laba dhibcood uun ka sarreysa qaybaha ugu hooseeya ee horyaalka ingiriiska halka liverpoolna ay sideed dhibcood ku horkacaysa horyaalka premier leaga ee dalkaasi ingiriiska dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duwarnimo waa nidinta
nuur bukhaari aad ayuu mahadsan yahay haatanna codka macaan ee xasan aadan samatar iyo heesta wardheer nala dhegeysta
heestaasi wardheer waxaa qaadayay xasan aadan samatar iyaanu ugu dambeysay barnaamijkeena dhalinyada ee duhurnimo waxaa wajirina kugu soo jeedinayay caashe ibraahim aadan caashi cuud iyo anigu ah ibraahim xasan daandurey farsamadii jim faria markale kulmi doono nabadgelyo